إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan saakana waxaa ka mid ah muwaasadalka taayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay filim cusub oo qayb ka ah dardaaranada naf horayaasha waxaa habeenkii xalay weerar lagu ekeeyey ciidamada xabashida ee haysta degmada baardheer ee gobolka gado askari ilaalo uu ahaa xildhibaan ka tirsan maamulka puntland ayaa lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta mudug askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay nin shacab ahaa oo wada ka ahaa gaari weyn waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee gobolkaas iyo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay tuulada xaaji cali ee gobolkaas wiil yar ayaa aabbihiis ku gowracay magaalada jowhar ee xarunta shabeellaha dhexe mid ka mid ah culimmada ayaa ka hadlay waxaa keenay in ummadda soomaaliyeed lagu soo duulo fakar ahaanna loogala dagaalamo islaamnimada gaari weyn ayaa ku rugmaday mid ka mid a waddooyinka waaweyn ee degmada saakow safiirka maraykanka u qaabilsan soomaaliya ayaa war ka soo saaray kulamo uu nairobi kula qaatay hogaamiyaasha puntland koonfur galbeed iyo jubbaland faransiiska ayaa sheegay in maamulka reer aala sacuud uu maalgeliyo ciidamada ruushka ee ku duulay dalka libiya u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته warkii iyo fitan muwaasadalka taayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay filim cusub oo qayb ka ah silsilada dardaaranada nafhurayaasha muuqaalkan oo ah silsilada koowaad ayaa waxaa lagu soo qaadanayaa dardaaranka halyihii fuliyey weerarkii mujaahidiinta ay ku qaadeen hotel biis kun afar boqol soddon iyo toddobada hijriyada waana maxamed abuukar maxamed allah ka aqbalo shahaadadiisa dardaarankiisa haddii aynuu suura gasho warka ee duhur ayaad ku dhagaysan doontaan insha allah waxaa habeenkii xalay weerar lagu ekeeyey ciidamada xabashida ee haysta degmada baardheer ee gobolka gado warkaas iyo war kale oo ku aadan askari ilaalo uu ahaa xildhibaan ka tirsan maamulka puntland oo lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta mudug waxay noo soo jeedinaya wariyana haashim cabdinaasir ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar culus ku qaaday askarta shisheeye ee xabashida ah islamarkaana haysta garoonka diyaaradaha ee degmada baardheere weerarkan oo bilowday abaarisaqdii dhexe ee xalay ayaa socday in muddo ah iyadoo magaalada si aada looga maqlayay huwanka hubka culus iyo daryanka risaasta la isku adeegsanayey mujaahidiinta ayaa si toosa u beegsanayay xerada ayagoo dhowr juha ka weeraray ilowaradyo ayaa inoo sheegay in muddadii uu dagaal ku socday la maqlayay qaylada iyo baroorta askarta xabashida taasoo ah dhaqan ay caan ku yihiin kolkii la weeraro ama ay xaalada ku xumaato ilahu waxay intaa ku darayaan inuu jiro khasaare soo gaaray xabashida balse aanaan weli helin cadada rasmiga ah wixiise tafaasiil ah dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sida gaarka u tababaran ayaa howlgal ka fuliyey saacadihii lasoo dhaafay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug howlgalkan ayaa waxaa lagu qaarajiyey askari ilaala u ahaa xildhibaan ka tirsan maamulka puntland magaalada gaalkacyo ayaa ka mid ah meelaha sida caadiga ah ee uga dhacaan howlgallada ka dhanka ah maamulada puntland iyo galmudug oo magaalada laba u kala jebiyey waa mahadsan tahay haashim askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay nin shacab ah oo wada ka ahaa gaari weyn waa kan wariyeyna cabdiruus sabriye wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa ku warramaya in askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo isgoyska digfeer ee degmada hodan ee gobolka banaadir uu ku dilay darawal gaari kaxeynaye muran yar oo soo kala dhex galay askariga iyo darawalka kadib waxaa rasaas lagu furay ninkii shacabka halkaas ayuuna ku dhintay askarigii dilka geystay ayaa goobta si nabada uga baxsaday iyadoona ay jirin cid wax dhahday waxaana halkaa uu dilku ka dhacay joogay ciidamadii isaga saaxiibadiis ahaa oo fiirsanayay xilliga uu wax dilayay iyo xilliga uu baxsanayay toddobaad ka hor ayay ahayd markii ciidamada dowladda ay deegaanka yaaqbiri weyne ee ku rasaaseeyeen gaari dhayna ah oo uu waday ganacsato caanaha ka shaqaysata waxaana halkaasi ku dhintay saddex ruux oo afar kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaa kasii horreeyey deegaanka ceelasha biyaha oo ay sidoo kale ay ku rasaaseeyeen gaari hoomay ah waxaana ku dhaawacmay toddoba ruux oo afar ka mida ay yihiin dumar bilihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay in gawaari ciidan oo ay leeyihiin dowladda federaalka ay jiiraan mootooyinka labalugoolayda ah oo ay saaran yihiin dadka rayadka ah ciidamada dowladda ayaa xalaal ka dhigtay dhiigga dadka shacabka ah welina ma dhicin in wax la iska weydiiyo ciidamada oo shacabka iska baabi'inaya iyadoona xitaa weli aysan dhicin in askari loo soo xiro qof shacab ah oo uu dilay waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee gobolka iyo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay tuulada xaajacal ee gobolkaas warbixinta warkan waxay noo soo jeedinaya weliye maxamed daahir cali sow waraysi dheer oo idaacadda alfurqaan uu siiyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf shii ciise kaba ku tukaday ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ka taagan gobolka sheekha ayaa la weydiiyey dagaalkii taariikhda galay ee ka dhacay tuulada xaaji cali oo ka tirsan shabeellaha dhexe halkaasi oo lagu jabiyey askarta dowladda federaalka dagaalkaas wuxuu ka mid ahaa jihaadka ka socda wilaayaadka islaamiga waxaana cadowga ilaahay lagu weeraray tuulada xaaji cali oo fariisan u ahayd kadibna waxbay isu qalqaaliyeen sida aada maqalka qabtaba ilaahayna sidii aan ka barannay wuu baabi'iyey dadkuna aad bay ugu diirsadeen khasaarahana runtii kulligiis inay camalkaas ilaahay looga soo horjeeda ay ka shaqeeyaan iyadaa khasaare ah intay ka qayb qaadata runtii waa ku khasaareen hadday meesha ku dhinteen hadday ku dhaawacmeen iyo hadday ka badbaadeen intaba way ku khasaareen laakiin hadda gaadiid culus oo baabuurka beebaha la leeyahay ay ka carareen kale waa laga qabsaday oo technika rag ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muslimiintaba dhibay runtii ilaahay waa bixiyey meeshuu ka saaray oo aad loogu diirsada markii haddii aan wax kalaba ka dhicin kuwaas hadday dhintaan ummaddu ay ka nasan lahayd oo muddo dheer ilaahay uu amri siiyey laakiin ilaahay markaan isagaa ku mahadsan waxaa la gaara wakhtigoodii wuu qabtay ilaahay gobolka dhanna waa laga ogyahay qof aan hadda saakay kuwaas maqal ma jirto waana laga raaxaystay marka insha allahu tabaaraka watacaala arrintaasuna hadda ma ogtahay wax aan ku mufaaja ahon hadda la yaabayna ma aha ummadaanu waa isbaratay saddex baa saddex baratay inta jihaadkaanu jiray runtii waana haayada la rabay in saddexdaasu saddexdaa barato walaayadan islaamiga shabeellada dhexe iyo walaayaadka islaamiga si guudba aayadaha ilaahay uu ku ballan qaadayo inuu u gargaarayo mujaahidiinta gaaladana uu jebinayo waan akhrin jirnay qabla aljihaad laakiin ilaa laga soo bilaabo jihaadka soomaaliya markii laga ooday hadda intaa u dhaxaysa ilaahay safka mujaahidiinta wax alla wuxuu ka ballan qaaday rocbiga gaalada lagu ridaayey iyo gaalada jebinteeda iyo mujaahidiinta nusradeeda iyo diintan kor ukacida intiiba ballanka ilaahay waa ka soo baxay mashaariic horumarineed ayay wilaayadu ka wadaa gobolka waxaana soo dhoweeyey dadka deegaanka sheekh yuusuf waxa uu si gaar ah waraysigan ugu soo hadal qaaday horumar baaxad leh oo ka jira runirgood oo muddo afartan sano ah ka hoos martay magaalooyinka kale ee gobolka markii uu khilaaf argaadiyey dadka deegaanka degmada runirgood runtii waxay ahayd degmo afartan sannadood degmaahan u magacowneed laakiin aan wax horumar ah laga samayn asbaab jirta awgeed degmadaas waxaa ka jiray wax horumarin ah ma jirin wax maraafiq alcaama ma jirin khilaafaad ayaana sabab u ahaa u dhexeeyay dadka deegaanka degan marka walaayada islaamiga waxay ku guulaysatay kadib markii ilaahay tala saaratay inay dadka midnimadoodii ay dib u habayso ay dadkii midayso calaa kitaabillahi wa sunnati rasuulihi sidaasoo ah siyaasadda guud ee kitaabku xambaarsan yahay walaayaadkana loo aasaasay inay ummadda isku xirto midoo dabaqaysa aayadda wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu marka dadkii markay walaaloobeen hoggaan yeesheen midaysan arrintoodii wax badan bay qabsadeen wilaayaduna way garab istaagtay waxaana laga sameeyey magaaladii runurgood magaaladii afartan sannadood laga sameyn waayey oo magaalo tusaale ah runtii in dadku wax qabsan karaan aada u qurux badan oo hadda magaalooyinka loo dalxiis tagoo dadku ay soo fiirsadaan ay aadaan dad badanna ku dhalisay in ay iyaga laftooda wax ka bedelaan degmooyinkooda waana degmo tusaale ah runtii waxaana dadkeedii isaga yimaadeen dal iyo dibad xaflad weyna ka dhacday oo walaayadu ka qayb gashay ilaahay baa ku mahadsan degmadaas marka waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu garan karo waxqabadka walaayadda islaamiga ah hadday talada tahay hadday tahay dhulka cabirkiisa iyo nidaamka hadday tahay dadkii inay asbaab u noqdeen dadka isu keenaan mideeyaan degmadaas waxaa laga tiriyey shirib laba qabiilo meesha deganayd yaa layidhi isu tago inta guurtiin oo layidhahdo beesha daa-un isu taga oo magaaladan dhista magaaladaas waa magaalada mudun maa khalaq allahu samaawaati walarda aan biyo mac laga cabin oon sideedaba wax biyo ah ukeysa ka jirin haddana waxa weeye waa magaalada uga biyamaad biyo aan noocooda la arkin mooyo saxaa ka socda tubooyinkeeda ilaahay baan uga mahad celinaynaa qabiilka meeshaas maal gashaday oo boqolaalka kun oo doolar meesha geliyeyna waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay idiin barakeeyo runtii haddana mashaariic waaweyn ayaa la maagan yahay oo ah meesha baddu ay waxyar u jirto in khayraadka badda meesha la keeno ayna noqoto meesha laga qaybiyo gobolka looga faafiyo khayraadka badda xarun u noqoto si malay fresh ah looga helo gobolka kulligiis marka howlo badan baa socda insha allahu mashaariic kale oo ay ku jiraan dhismooyinka goobaha waxbarasho ayuu shiikhu isdul istaagay haa way jiraan hadda waxaana dhisnay iskuulkii aadan yabaal oo dayactir aad u qurux badan lagu sameeyey waxaa la dhisay guryo badan oo adiga maraafiq caam oo toddoba meelood gaaraysa dhulkii oo dhan baa la hagaajiyey ilaahay baa ku mahadsan marka mashaariic tacmiir ahaa ka jirta halkan meelo badan oo kalena way ka socotaa ayagana waxaan rajaynaynaa insha allah waxaa jira mashruuc weyn hadda mashruuca biyogelinta gobolka la yidhaahdo oo boqol kilomitr biyo macaan laga wado oo beeb ku jiro oo ay caabayaan ilaa toban qabiil oo aan weligood isu imaan hal biyo ay isla cabaayaan arrintaasna waa arrin walaayada u suuro gashay marka ilaahay baa ku mahadsan mashaariic tanmiyo badanaa jira dadkuna waxay usoo jeesteen inay wax qabsadaan awal dadku waxay mashquul ku ahan jireen naftooda iyo xoolahooda si ay ula badbaadin lahayn laakiin maanta in wax la kororsadaa soo baxday wax la barto marka meel fiicana wax maraya ilaahay fadligi qaybta labaad waraysiga oo macluumaad kale oo xasaasi ah uu ku bixiyey waaliga shabeellaha dhexe waxaan kusoo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa ee caawa sida warkan uu ku faahfaahinayo weriye goodax wiil yar ayaa aabbihiis ku gowracay magaalada jowhar ee xarunta shabeellaha dhexe magaalada jowhar ee xarunta shabeellaha dhexe waxaa ka dhacday arrin naxdin leh oo ay dadku si aad ah ula yaabeen arrintan ayaa ah in xaafadda horseed ee magaalada jowhar uu habeen hore ku gowracay oday wiil uu isagu dhalay odayga falkan geystay oo lagu magacaabo ibraahim cismaan ayaa wiilkiisa xilli habeennimo ah ku soo booday wiilkii ayaana ka cararay ilaa iyo markii dambe odaygu uu soo qabtay qoortana uu ka gooyey dadka diriska la ahaa qowskan ayaa subaxdii soo aaday xaafadda qabri ka baxsan magaalada ayaana lagu aasay wiilka la gowracay nin la dhashay odaga wax gowracay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxa looga jiray walaalkiisa
wiilkaas waa sidaa ii weydiinaysad waa sax adeeraan u ahay walaalkee iga yaraa dhalay qadarta ilaahayna way badan tahay maho marka kulli nafsin daa'iqatal mowt waaye naf walbana meydku waa dhadhaminaysaa cid walbana waa dhimanaysaa marka cunugaas aabbihiisaa dilay cid kalena ma dilin sababowna u ahaabo marka wax kaloo dhib ee ma jiro wixii dhici jiray adduunyada ka dhacay nin walbana wuu dhimanayaa marka qadartaasaa dhacday wax kaloo ziyaada ee ma jiraan ninkaasna caafimaadkiisa maba fiicneen biryahan dambo oo xagga madaxa xogo ma fiicneen marka hadda waa kaas asagana waa xiran yahay cunugiina waa kaas waa soo dugnay wax khilaaf oo cunugii asaga ka dhexeeyey mala ajalada ilaahay iska timid un horew qabay oo marmar ah oo bilooyin shan bilood lix bilood ka bacdiba mar ku soo kaco deegaanada ku yaalla webiga jiinkiisa waxaa mararka qaar laga helaa dad saaxiriin ah oo ka amar qaata shayaadiinta waxaana dhacda mararka qaar inuu shayddaanku ku amro shaqsiga saaxirka inuu dilo qof ka tirsan ehelkiisa si loogu fuliyo dalabaadkiisa mid ka mida culimmada ayaa ka hadlay waxaa keenay in ummadda soomaaliyeed lagu soo duulo fakar ahaanna loogala dagaallamo islaamnimada waa kan wariyaheen cabdulaahi yaasiin jaamac kadib markii idaacadda islaamiga alfurqaan ay baahisay barnaamij ka hadlaya dad badan oo gaaloobay kuwaas oo intooda badan la xaqiijiyey inay ka baxeen jaamacadaha shisheeye ayaa sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka waxa uu ka hadlay dhagartii gumaysigu uu mareegay xilligii uu ka baxayay waddamo badan oo muslimiin ah kuwaas oo soomaaliya ay ka mid tahay wuxuu sheegay in dadka muslimiinta ay u keeneen kuwa muuqaalka iyaga uga eg laakiinse qalbiga shisheeye ka ah markii muslimiinta ay qaqaaliyoon rag badan oo halgamayo gobonimo doonaan dhahay ay yimaadeen waxay yidhaheen xornimaad idin siixayna xornimaad idin siixayna markay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen waxaan idinkala tegayna wiilashiin gabdho iyo wiilalba waa nooga tageen ileen waa niman soomaali muuqaalkaiyo magacay ka yihiin maahine waa uurka gaalla ileen kuwii ayagu duulaanka caskariga nagu qabsadayba kuwaanaaba uga firfircoon oo shaqooyin kuwaasu ka sheexanoo gaalka qabta gaalka cad waaya la dhihi jiray kuwaanoo gaalo madmadooba oo maankii gaalada boqolkiiba boqol haddaba fulinaya ninka soomaaliga ahee war ninkan waa gaal haddaa tiri ama ninkan soomaaliga ah gaal ha lagu leh wadaada badanaaba fooda kugeliya ugu horeysaba nimankaasaa marka dowladnimadii ay u dhiibeen waa nimanka amminkan ka talihaya konton iyo dhowrka dowladood oo meesha muslim degan yaha dowlada ka ah wixii gadaashooda iskooladii jaamicaad ka dhigtana way ku xirmeen hadda marka waxay taagantaha amminkan sidii waay hadda ayandhowd marka la doodayay oo aad ogtihiin dowladdan kufriga oo ridada ah oo xamar joogta ayay labadii ninoo oo iyagu ishaystay waxay dhahan dowladeenna oo mid walba leh waa labadii ayandhowd ku doodayay maaragtay muxaadaraan qabaa iyo muxaadaraad aad qabato maraba naguma xoreeya waa inaan ka mudaaharaadno iyo nimanka dhaayaan sheega dadda kolley waa fahmayaan idan marka dowladdiiya saa logaala dowladduna waa dowladee waa ilmo gaala waaye nimankii marka iskoollay noo fureen dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamicaddii bakarios majister doctora nin allaala ninkii xaggaa taga dicaayaddu waa u taagan tahay waxaa la leeyahay aqoon-yahan waaye taas horta waa la ammaana waa aqoon-yahan muhaqaf waaye sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka hadlay haddii shisheeyaha loo hoggaansamo xukunka ka dhalanaya markaasuu alla haddaba maaragtay wixii uu noo sheegayaa natiijadii waxay noqotay gaal haddaad raacdaan waa kana sida ilaahay subxaanahu wa tacaala faatixada suuratu lfaatixa o umu lqur'aana uu noogu sheegay qur-aanka intiisa kale uu ku faahfaahiyey ihdina siraada almustaqiima siraada aladiina ancamta calayhim waa cilmu rusul oo cilmiga allah in la bartay ku camal faleen kuwaas siraadkooda aan rabno haddaan kitaabkaya sunnada qaadano ilahay rasuulka adeecnaana macooda noqonaynaa waman yutic allaha warasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim fi suurati nisa kuwii kalena alla wuxuu idhi cilmu shayaatiin cilmu shayaatiina ilaahay inuuna marinkiisa idin marin ilaahay ka barya hayri lmaqduubi calayhim wala daalliin marka waxa alla subxaanahu watacaala haddaad shayaadiinta daba kacdaan ilahay muxuu idhi waina shayaatiina layuuxuuna ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluukum wain atactumuhum haddaad daba gashaan inakum lamushrikuuna soomaa maanta wax dhegayana ku dhacay sidoo kale yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin waa maanta waxa dhegaheenna ku dhacay yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin waa maanta dhegaheenna wax ku dhacay intii marka wax uun ku dambeeyaanow oo qabriga iyo wixii ka dambeeya rejo uun kalahow ka jooga allah sheegay wixii ilaahay shalay yidhiyaa maanta muuqda soomaaliya waxaa ka jira maamulo badan kuwaas oo ku dhaqma dasaatiirta iyo xeerarka kale ee shisheeyaha waxayna si cad u difaacayaan shisheeyaha iyo cid kasta oo mabdi'iisa amaba diintiisa qaadata
gaari weyn ayaa ku rogmaday mid ka mida waddooyinka waaweyn ee degmada saakow waxaa halkaas tegay warkan inooga diyaariyey weriye muudey shilkan oo shalay ka dhacay agagaarka suuqa khudaarta ee degmada saakow ayaa wuxuu ahaa gaari yuudhi ah oo rugmaday gaarigan oo si xawli ah ku socday kana yimid degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa mar qoraa ka baxay waddada taas oo keentay in uu gadoomo shilka ayaa waxa uu dhaawac fudud ka soo gaaray caawiyihii daroobalka halka gaarigana ay waxyeelo ka soo gaartay rugmashada gaariga rugmaday ayaa wuxuu noociisu ahaa u d waxaana ii suura gashay in aan waraysanno wadihii gaarigan si uu sharaxaad inoo siiyo haddii aan dareenkayga ka horamana dee maqaadir baa meesha ka dhacday gaarigii baa meesha nooga qalimnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin wixii nagu dhacay waa ilaahay xaggiisa ka qornaa weeye waxaan ka nimay xagga iyo baardheere waxaana wadnay liin oo la soo qalajiyey oo kor u runeed
waa gartay marka waxaad noogu warbixisaa shilkaani qaabka u dhacay bal noogu warbixi walaahi qaabka u dhacay waa adigu wax maqaadiriska ahaa se ahaatee meel god ah oo jiifta ah gaarigana wuxuu u rarnaa hawadaas kore marka hore wuu ceerceerayaataa runtii waxa iska qornaa waaya hase haatee baawur baa i hor socotay baawurta waddada ay mareen baan maray kadib gaarigiibaa dib iigu soo noqday oo isagoo silib sameeyey naca xagga taambooyiga xaggiisa uu lugihii ka silbgareeyey kadibna gaarigii wuu dhacay waxaa kaloo jirta gaariga iminka ee qalibay wax dad oo ku dhintay ama ku dhaawacmay miyaa jira ninkaasaa xoogaa juger muxuu ahaa
sidoo kale waxaan waraysanay qaar ka mid ah dadkii ka agdhowaa goobta uu shilku ku dhacay baabuurka niyahow asagoo anoo meesha gadaal soo maraayo saddex baabuuray ahaayeen labaa kasoo hormartay kabacdiina asiga lugto dhinaca gudka oo soo saartay nink istiiriga dhan la baxay gaariga sidoo oo ku gudoomay gaariga saddex nina saarnay saddexda nina ma arkano nina gacanta waxyar kasoo gaareen darobalkana asigana waxba ma gaarin gaariga sidaasuna gaariga waxuun oo ku gudoomay gaariga liin oo wuxuu wada oo qaleyl ah wada oo tiro badan degmada saako waxaa aad ugu yar shilalka inkastoo mararka qaar waddooyinka waaweyn lagu arko gaadiid xawaare aad u sarreeya ku socda iyadoo ay jidka isticmaalaan dadka waaweyn iyo carruurta dugsileyda ah gaadiidka bajaajta ayaa iyaguna lagu eedeeyaa in aysan iska eegin gooladaha islamarkaana si xawli ah ku maraan taas oo keeni karta shildhib badan geysta
safiirka maraykanka u qaabilsan soomaaliya ayaa war ka soo saaray kulamo uu nairobi kula qaatay hogaamiyaasha puntland iyo koonfur galbeed ee jubbaland waa kan wariyena maxamed cali aadan safiirka dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya donald yamamoto ayaa maalmahan dambe magaalada nairobi ee dalka kenya kula kulmay qaar ka mida madaxda maamul goboleedyada ku tiirsan shisheeyaha ee ka jira qaybo ka mid ah soomaaliya safiirka ayaa maalmo ka hor fariimo u diray saddex hogaamiye isagoo ka dalbaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu tagaan magaalada nairobi taasoo keentay inay diyaarado kiraystaan oo ay halkaasi tagaan wuxuu la kulmay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni kan jubbaland axmed madoobe iyo kan koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen safiirka maraykanka ayaa sheegay in sababta uu xubnahan isugu yeeray ay tahay sidii loo xalin lahaa khilaafaadka xargaha goosta ee ka dhex jira iyaga iyo dowladda federaalka safiirka ayaa sheegay in wadaxaajood ay yeeshaan labada dhinac ay muhiim u tahay si looga midho dhaliyo ujeeddooyinka beesha caalamka ee soomaaliya sida in laga shaqeeyo ammaanka waa mid dadka soomaaliyeed ay dalbanayaan jiilka dambena ay filayaan hogaamiyeyaasha soomaalidana looga fadhiyo ayaa lagu sheegay war qoraal ah oo lagu daawacay bogga facebooka ee safaaradda maraykanka ee soomaaliya mar uu ka warbixinayay kulankii uu la qaatay axmed madoobe ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha jubbaland uu kala hadlay baahiyaha loo qabo in si deg deg ah loo soo afjaro khilaafaadka ka taagan jubbaland taasoo beddelkeedana lagu beddelayo xidhiirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo dagaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab xoghaynta safiirka oo wax ka qoray shirka ayaa dhankiisa axmed madoobe ku ammaanay inuu yahay mid maskax fudud oo wixii loo sheega si wacan u aqbala sida uu yidhi sidoo kale qoraalka safiirka ayaa lagu faahfaahiyey kulankii uu la qaatay deni hogaamiyaha puntland waxaa lagu yidhi yamamoto saddex iyo labaatankii bishan wuxuu la kulmay madaxweynaha puntland waxayna ka wada hadleen taageerada maraykanka uu siiyo laamaha ammaanka ee puntland ahmiyadda ay leedahay doorasho qaran oo loo dhan yahay in horey loogu tillaabsado horumarinta gobolka iyo baahiyaha deg dega ah ee loo qabo wadaxaajood ay yeeshaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa lagu sheegay qoraalkii ka soo baxay safaaradda sidoo kale diblomaasiga ugu sarreeya safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa sheegay in markii uu la kulmay lafta gareen hogaamiyaha koonfur galbeed ay ka wada hadleen ammaanka gobolka shabeellaha hoose wuxuuna ku booriyey inuu ku dadaalo sidii uu galaangal ugu yeelan lahaa qabaa'ilka gobolka oo haatan ah kuwo walaalo ah maadaama ay had iyo goor xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka helaan taageero dhanka midnimadooda ah madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayuu safiirku sheegay inuu sidoo kale kala hadlay sidii maraykanka iyo soomaaliya isaga kaashan lahaayeen al-shabaab iyo xoojinta xidhiirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka mid walba oo ka mid a hogaamiyeyaashan maamul goboleedyada waxa uu maraykanka ugu ashtokooday culeys dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo wajahaya taasoo maraykanku ku noqotay arrin uusan xiisayn maadaama uu siiyo lacag iyo hub ay ku dagaalgalaan saasoo ay tahayna ay cabashadoodu badan tahay safiirka maraykanka ayaa si toos ah u garab taagan farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda federaalka maadaama ay xukuumadda washington keentay filla soomaaliya si uu danahooda ugu fududeeyo waana midda keenaysa inay canaantaan ciddii ka soo horjeesata horay waxaa loo ogaa shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh ay si adag u dhaleeceeyeen farmaajo kadibna si deg deg ah looga yeeray xerada xalane halkaasoo uu safiirku labadoodaba ku soo amray inay tagaan madaxtooyada una hoydaan farmaajo dib dambena aysan ugu dhawaaqin hadallo dhiilo keeni kara mar walba uu maraykanku heshiisiiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xaaladdu dib bay ka soo xumaataa maadaama aanu jirin sharci rasmi ah oo ay ku kala baxaan mid walbana uu ka amar qaato dowlad gaar ah isku soo wada duuba waxay siyaasiyiintu aaminsan yihiin in qof walba oo garaad leh oo xaaladda soomaaliya ka akhrin karo kulankii nairobi waayo nin maraykan ah ayaa u yeertay madax goboleedyada soona siiyey awaamiir iyo jadwal ay kula shaqeeyaan dowladda federaalka mid walba oo maamul goboleedyada ka mid ahaa waxa uu la shaqaynta dowladda federaalka ku xidhayay shuruudo laakiin markii ay u tageen yamamoto ma jirin nin shuruuddiisa ku adkaysta xaajaduna waxay noqotay yes iyo okey oo ka dhigan waan ku aqbalay mudane warka subax halka uu idinkaga imaanayo waa raadi aha alfurqaan faransiiska ayaa sheegay in maamulka reer aale sacuud uu maalgeliyo ciidamada ruushka ee ku duulay liibiya warbaahinta faransiiska oo soo xiganaysa mas-uuliyiin dowladooda ah ayaa sheegtay in sacuudiga uu dhaqaale badan ku bixiyo ciidamada ruushka ee liibiya tegey wargeesku wuxuu warbixinta ku sheegay in ruushka uu si aad ah uga faa'iidaysto dhaqaalaha sacuudiga wargeesku ma uusan caddin cadadda lacagta ruushka la siiyo laakiin wuxuu xaqiijiyey in sacuudi carabiya ay qaataan laakiin wuxuu xaqiijiyey in maamulka ale sacuud uu gacan ka geysto taageeridda calooshoodu shaqaystayaasha ruushka ah taasoo yaraynaysa qiimaha ay ku bixiyaan moscow maamulka ale sacuud imaaraadka iyo masar ayaa sidoo kale dhowaan lagu eedeeyey inay taageerayaan haftar kana soo horjeedaan maamulka liibiya ka jira madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa horay marar badan ugu faanay in dhaqaalaha ay u adeegsadaan duulaanka muslimiinta ay intiisa badan ka helaan sacuudiga warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga inta